munaasabadu ayuu ku qalan bedeladayeen ardayda naskijarta hanbaahiyaha gaarka qaba iyo haan kale kuwada tirsan iskuulka mustaqbal ayaa laga qobadayaa magaalada baydhabo iyo welibana ku qeybgaleen gudoomiyaha walbarashada macalimiin walgorodka magaalada baydhabo hay-adoo taabageliyaayeen walbarashada iyo qeybo shalduwan ee bulshada onkoreynta iyo weliba munaasabada ku hadalay maamulaha iskuulka mustaqbal xabiibo aadan ibraahiima iyo weliba ayay ku sheekayday taariikhda uu saamari iskuulkan iyo guulo hada lagu deeriya duunyalaha mari tumisadadaas arday markii laka bilaaway isla sabentiinkii markii eightiin bili afaraad una maraani boqol siyeetan oo saddex arday oo baahii gaar qabtiya iskuulka maylaarays iyo sheegada fadhiyeen taas mayba tusaalen haytay baahiwiinta iskuulka liinqabi may iskuulkan ha shaqeeyay fanland wasaaradda waxbarashada markaas may deganaaytay doctor ayuub yaa ku deganaaytay xafiis dadkii oga og agaasimyaalka kombyuutaro mahaysana falaashee la shaqeeyay daruufo badan iyo nay haalado badan yalaha mari haaladoose oonan dhughayn wasaaradda iyo jeelna intii iskuulka caawida yaa mayba la abooda waayay intii oo iskuulkii la caawiyo ka maamul ahaan mayban dhabar adeegnay inti lamasina una iskuulkiisi free ee si volunteer una kuwadna oo walbana una dhabar adeegno una maalimiinta banaanka ku sheenan alxamdulilah markii oo tumi sagaal ka bilaawdi wasaaradda waxbarashada iyo hay-ado oo insheegada sida gaarka intaagaareenmay oo tala haljeedinay indi isdhexgal la suubiyo integrated laka dhig mas-uuliintii ku qaybgalay munaasabada ayaa ka dhiirigeliyeen in walbarashada ardayda lixad sho aan dhammaystirnayna iyo haan kalaba iyo lama jibaarana dadaalka kiisho tan iyo lixdameeyadii ilaa iyo hatalka rooga inii moqonaayte kaalintii dadka baahya gaarka qabo oo injarna iskuul amaahad ama goob waxbarasho oo qof baahi gaara qaba laka dexgeliyo laftiyo inii cuqdan ku qabeenoo kii baahi gaara qaba meelba ku haata iniis ilma tahayn kan baahya gaar qabasima weliba la hadalay mr mayleraaus lama eray oo gobaabiga intuu ku jeediyey ardayda imtixaanaadka fadheedahayt nagatoy ardayda dugsiga sare oo mayleraautumilamaadada nagatoy ardayda siyedaadigu weliba intasii ku jeedi faday inti mayleraus sinsheega qof welba intius mayleraus hadadaad lankii dadaal iyo dambar dhameeleeri
waa arrin warkuqori insha allah ayaam min alayaamna may fadaan inuu abaalmarin insha allah ugu dambeyntii agaasimaha wasaaradda diintiyo qaafto oo ku dareera mubaaraka cabdisalaan xaaji uusa ku hadalay muhiimadda yeelata walbarashada laha ka bilaawo dowladdiisi yaad bare ilaa geeka taariikhda la rooga soomaaliya min raaskambooni raasanseer dhatiyo arday maqalka naafaha ka eh fasalka siddeedaad in imtixaankan fadheeda maha taas bileeran adig ilaahay subxaanahu wa tacaala kiin suura geliye ilaahay way kiinka rajayanee in miisaanka kiika ilaahay subxaanahu watacaala kiinka kaba adduunyaduna nicmo iyo barwaaqe ilaahay koosiye tan weliba ayay qayb ku eetaa horumarka walbarasho ee siyaasa fursado walbarasho ee ardayda mustaqbal ee maqalka naafadu ka-ayoon fadheedan imtixaanka fasalka siyeedaad ee sanad dugsiyeedkuna